magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa waxaa laga hirgeliyey warshad soo saari doonta dhuxusha iyadoo la isticmaalaya geedka garanwaaga ama geedjiniga loo yaqaano munaasabadda xariga looga jaraya ayaa waxaa goobjoog ahaa madax ka socotay wasaaradda deegaanka somalilan ganacsato iyo madax ka socota bangiyada somalilan guuleed axmed cabdi oo ah aas-aasaha warshadan ayaa ka waramaya habka ay u soo saarayaan dhuxusha boqolkii sagaashan geedaha caadi waa la jara waa la dameeya dhuxusha lagu isticmaaliya maanta dalkiina maxaa ka hara garawaa lix sanoon ka hor qurban kii imi marka dalkiina ka arkna geedaha waxba ma harin everything is finished waa la dameeya waa la bislaabiya fikir ilaahay baa ii keenay garawaaga ba isticmaala mashiin cusub baan keenay already america la isticmaaliya south america la isticmaaliya kenya la isticmaaliya dal kale other countries waa waa advanced to compare dalkeeni maanta waa arkaysa xarunteena garawaaga magaalada badda caasiya dooxeyna waan ka jarnaa duxuusha baan ku bislaabna boqol iyo toban land kiishkii gurigaa lagu keenayaa qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay madasha lagu daafurayay warshadan ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay kan waxaan aad iyo aada ugu hambalyeynayna guuleed iyo dadaalkiisa iyo tiimkiisaba siduu u dadaaleen la-aantii hawshaasi mii hawl gasheen waa sidii wasiiradu tiri dadaalka isagaa keenay sabirka isagaa keenay wuu hari waayey maanta runtii premier bank ahaan waxaa noo farxada inaanu kasoo qayb galno xadhigka jarka loogu talagalay warshadan soo saaraysa dhuxusha oo runtii ah tii ugu horeysay ee dalka laga hirgeliyo ee weliba ay gaar u tahay dhirta garanwaaga oo ummaddu in badan ay ka caawinaysay oo xal loo la-a ay xaqiiqatan aynu maanta aynu halkan u joognaa premier bank ahaan runtii guuleed waxa oo ah aasaasaha shirkadan waxaanu ka caawinay maalgelin baanu siinay plant is not only dangerous and harmful but it's also very beneficial as a source of energy as a source of animal feed as a source of
haddii aanu nahay moofooyinka waxaa jirta moofooyin naga sii hooseeya cuntooyinka aynu cunno wax biyay ku bislaadaan biyo ama soolara lagu bisleeyo ama laydhtriika lagu bisleeyo waxna xaabay ku bislaadaan waxaa weeyaan markaa shirkii aanu qabannay waanu isla waafaqnay sidaa ay sheegtay wasiiraddu waa runtii maalin ku weyn wasaaradda deegaanka maaha guuleed iyo laanderbura soobas inay ku weyn tahaye annaga maanta ka wasaarad ahaan aada iyo aad bay noogu weyntay halkan waxaa jooga guuleed oo laandar barasoobas ama garonwaaga inuu wax ka sameeyo wax ka dhaliyo ku soo talagalay oo nin dhallinyaro ah oo somalilander ah oo dadka carruurta dabadda ku kortay ah ayaa waxa uu runtii xaqiijiyey diriimkiisii ama riyadiisii ayuu xaqiijiyey oo ahayd inuu wax ka soo saaro geedkaa maanta aynu bixinayno garanwaaga geedkaa maxaa lagu garanaya waa faa'iidadiisa faa'iidadu geedku leeyahay ayaa lagu garanayaa geedka geed haddaynu inagu garan weyno geedka imika waxa weeye waynu barannay faa'iidadiisina waynu barannay geedku wuxuu yahayna waynu barannay